أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين fadlan kusoo dhowaada fadhigii labaad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إخواني وأخواتي في الله إن شاء الله تعالى waxaynu u ballansanayn galabta inaynu kelimad kooban ka nidhaahno inta alla inaga kasi siiyo muxaadaradii cinwaankeedu ahaa altamasuku bisunna fi waqti shadaa'idi wa xaali lgurba mathalan sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam in la qabsado wakhtiga adag ee umuuruhu ay adag yihiin iyo wa xaali lgurba wakhtiga qofku uu xaalatulgurba ku jiro ghariib xaalo uu yahay oo waageeni oo kale iyo qof waxa weeye meesha aan waxa weeye markaa aqoonin oo aanay fii wadanihi ahayn marka uu ku sugan yahay oo kale arrinka xaaladda noocaasiya in sunnada lagu toosnaado ayaynu markaa kelimad kooban ka odhan doonaa in sha allahu tacaala ugu horreyn waxaynu tilmaami lahayn assunna waxay qaadataa macnayaal dhowr ah oo mar waxa lagu tilmaamaa sunnada maa sadara can inabiyi sala allahu aleyh wasalam hayr alqur'aan wixii nebiga ka soo fulay ee aan qur'aanka ka ahayn ayaa wakhtiyada qaarkood lagu tilmaamaa mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa lafdiga assunna mathalan calaa mu- calaa masalan fi muqaabilati albidca bidcada ka soo horjeedkeeda oo wixii bidco qaabilsan ayaa la yidhaahdaa oo muqaabilulbidca ayaa la yidhaahdaa oo marka la leeyahay fa- fulaan calaa sunna waxaa looga jeedaa marka mubtadic maaha oo bidco kuma sugna wakhtiyada qaarkeed waxaa loo isticmaalaa fahamkii salafu haadihi alumma iyo dariiqadii ay ku sugnaayeen cidda ku toosan ayaa la odhanayaa facalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin saa nebigu bidhayay sala allahu aleyh wasalam waxaa idin saaran sunnahayga iyo sunnadii khulafada marka khulafaau alraashidiin wa gayrihi min asaxaaba waxaa la odhanayaa dariiqadoodu waa assunna marka la doono waxaa loo isticmaalaa lafdiga assunna fi lislaami kullah islaamnimadoo dhanba marka waxay noqonaysaa lafdi muraadif ahoo fangelaya alislaam luqa ahaanna waxay noqonaysaa asiira waariiqa waa ariiqada iyo masalan qofka asiiradiisa ayaa ay noqonaysaa xasanatan kaanat aw qabiixa ha noqoto siiradiisaasi iyo dariiqadiisaasi mid xun ama mid wanaagsantay doonaysaba ha noqotee marka maanta lafdiga assunna waxaynu uga jeednaa waa islaamka saxiixa ah oo noqonaya fii muqaabili albidac bidaca iyo bidcada ka soo horjeedkeeda ayaa aynu uga soconnaa oo waa wax shamlinaya kitaabka iyo sunnada in la qaato loona qaato fahamkii salafu haadihi alumma qaabkii ay u fahmeen in loo qaato ayaa ay markaa noqonaysaa waxay noqonaysaa in markaa loo qaato dariiqadii salafu haadihi alumma ay u fahmeen maqsuudka aynu maanta uga soconnaana waa kan noocaasiya weeye marka runtii waxaynu tilmaamaynaa sida tacriifka ka muuqata waa sunnada in la qaato waa fii kulli waqtin in la qaato walaa siyamaa fii waqti shadaa'id wa xali lgurba sunnada in la qaato wakhtiga weliba arrinku adag yahay iyo wakhtiga qurbatulislaam ay jirto ee waxa weeye qofka diinta islaamka ee saxiixa ah haystaa uu dhib iyo dhibaato iyo adeyg badan uu kala kulmayo bulshada dhexdeeda markaynu leenahay sunnada ha la qaato waxaynu uga jeednaa mathalan inaynu samayno bian nafcala mithla ficlih cala alwajhi aladii facalahu min ajli annahu facalah inaynu samayno sidii nebigu yeelay sala allahu aleyh wasalam oo siiradiisa iyo dariiqiisa aynu raacno qaabkii masalan uu wax u samaynayeyna aynu u samayno oo qowlan wa ficlan dariiqadiisii aynu marno una samayno itibaac innagoo uga jeedna oo ah inuu nebigu sameeyey daraaddeed oo ikhlaas ay inaga tahay marka itibaacu sunna waxa ay noqonaysaa iyo tamasuka la qabsanayaa inaynu sidii nebigu yeelay yeello qaabku u yeelayna aynu u yeello inuu nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam daraaddeedna oo aynu nebiga ku raacaynana aynu sidaa u yeello marka xaqiiqatan mawduuc fudud maaha waa mawduuc aad iyo aada u ballaadhan oo diinta oo dhan shamlinaya waa mawduuc geeya in muxaadaraad dhowr ah uu qaadan karo laakiin waxaynu isku dayeynaa inaynu isku dayno inaynu bal soo ururino oo soo koobno cidda aynu isu tilmaamayna dariiqeeda inaynu raacnaa waa nebiga sala allahu aleyh wasalam oo uu alla ka cabiray annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu sala allahu aleyh wasalam isaga ayaa mu'miniinta kaga mudan nafahooda isaga ayaa kaga mudan waa midda kale nebigu uu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin qofna iimaankii waajibka ahaa lagama helin ilamaa uu noqonayo mid waxa weeye aniga iga jecel oo iiga kalsooni badan hadday tahay waalidkii dhalay hadday tahay waladkiisa hadday tahay bani aadamku siduu u dhan yahayba inuu nabiga uu ka jecelyahay sala allahu aleyh wasalam maxaa yeelay nicmo la arko ta ugu weyn oo nicmat lislaama nebigu sala allahu aleyh wasalam waa kii inoogu sabab noqday wey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina alle wuxuu tilmaamayaa maalinkii xajkii xajat lwadaac ee carafa ee sagaaloodkii ilaahay waxa uu soo dejiyo inoo caddeeyey inuu maanta inoo kamilay diintii oo nicmadiina korkeedna ku kamilay nicmatulislaam diinta uu inooga raalli noqdayna tahay diinta islaamka waxaa kaloo xusid mudan dariiqa aynu leenahay ha la qabsado ee aynu isugu baaqayno oo ah sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waa jidka toosan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala salaad kasta oo farad iyo sunneba ah aynu markaa faatixada kula imanayno aynu leenahay ihdina siraada almustaqiim allahayow waxaad nagu hanuunisaa jidka toosan siraada aladiina ancamta calayhim ilaa aakhiri suura jidkaasi oo ah jidka kuwii aada u nicmaysay oo min alnebiyiina waasidiiqiina waashuhadaa wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa hadday tahay nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo dadka wanaagsan cid markaa rakaabkooda la noqdo oo lala rafiiqana kuwaasiba u fiican jidka aynu markaa ku baaqayno ee mawduuceennu ku saabsan yahay kaa weye wa ana haada suraadii mustaqiima faatabicuuh waa jidka uu alla leeyahay jidkaygii waa kan toosan ee raaca hana raacina wadagoodiyada oo dabeedna uu sidaa idinkaga lumo jidkii toosnaa waa tan noocaas ilaahay leeyahay haddaad sidaa yeeshaan waxaa mudan tihiin inaa cabsataan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsataan waa jidka noocaasi ah sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee aynu leenahay waa in la qabsado siiba xilliga arrinku adag yahay wuxuu kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraadin mustaqiim rasuul allah waxaad qabsataa kaa lagu waxyooday qabso ka adiga lagu waxyooday markaa dariiqa ku dhig oo qabso maxaa yeelay jid toosan baad ku sugantaha ka aynu leenahay inana aan qabsanno kaa weeye wa innaka latahdii ilaa siraadin mustaqiim rasuul allah waxaad wax ku hanuuninaysaa jidka toosan ayaad wax ku hanuuninaysaa jidka aynu markaa rabno inaynu ku yeedhno ummaddana aynu ka gaalka ana leenahay muslim oo qabso ka muslimka ana aynu leenahay ku sugnow oo hayso oo ha ka tasacsucin oo wax markaa dhaqdhaqaaqa ha samaynine dariiqada noocaasiya ku dhaqan ka noocaasiya baynu markaa mawduuceennu uu ku saabsan yahay waxaa kaloo xusid mudan wakhtiga shadaa'idda iyo adayga aynu leenahay sunnada si gaara ha loogu dhigo waa wakhtiga ay dhici karto qofku dhibaatada soo gaadhay daraaddeed ama xag diineed ha ka soo gaadho ama xag markaa adduunyo ha ka soo gaadho oo maalkiisa ha soo gaadho ama naftiisa ha soo gaadho ama ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo intii uu ka naxaya ha soo gaadhe waa wakhtiyada ay u halista tahay qofku inuu si yar u simbiridhexdo maadaamo bacdu nnaas yacbud allaha calaa xarfin uu yahay mid marka gebi qarkii alle markuu caabudayo arrinkiisu uu ku sugan yahay oo ay dhici karto si yar inuu u simbiridhexdo nebiguna sala allahu aleyh wasalam uu tilmaamay xadiiska duruqda dhowrka ah ku yimi ina min waraa'ikum ayaamu sabri lilmutamasiki fiihinna yowmaidin bima antum calayhi ajru khamsiina minkum waxa weeye waxaa idinka dambeeya maalmo sabir iyo maalmo adkaysi oo ka waxa weeye maalmahaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam u haystaa uu leeyahay ajarka konton idinka idinka mid ah markaasayaa nebigii allow ma mid markaa ma annaga mise mid iyaga ka mid a aw minhum mise waa iyaga ma konton iyaga ka mida ajarkii buu leeyahay mise waa annaga qaala bal minkum nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi bal waa idinka konton idinka idinka mid ah dhibka gaadhaya ee cid uga kaalmaynaysa masalan aanu haysan sida ibnu nasar fi sunna uu ku soo saaray albaanina juska koowaad ee saxiixada uu markaa xadiiska ugu sugayo ugu saxiixinayo afar boqol iyo afar iyo sagaashan waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam konton saxaabadii nebiga ah ayaa maalmaha xaalaadku adag yihiin ee qofka diintiisa lagu dhibaataynayo shaksiga sunnada ku toosani uu la ajar noqonayaa min hadihi alxayhiya marka dhinacaa laga eego iyadoo saxaabada aan markaa derajo lagu gaadhayn oo wasfiga u gaarka ahee suxbada ay leeyihiin oo fadiilada khaaska ahina fadiilo guud oo caama aanay keensanin marka dhinacaa si laga eego ajar aada iyo aada u ballaadhan ayaa uu leeyahay sidaasi baynu usii tilmaamaynaa waqtu shadaa'id wa xali lqurba xadiista noocan tilmaamaysa ee masalan iyo kuwa kale la midka ah ee bada'a alislaamu gariiban wa sayacuudu gariiban faduuba lilghurabaa xadiiska saxiixa ee nebiguu tilmaamaya sala allahu aleyh wasalam islaamku waxa uu bilaabmay oo diintani soo bilaabantay iyada oo gariib ah oo bimacnaa arrinkeedu waageeni yahay oo gariibku waa fardi luqa ahaan waa kelida waa qofka fii kayri wadanihi ku sugan ee masalan wadankiisa meel aan ahayn ku suganna waa la yahdaa gariib marka qofka noocaasi ahi had iyo jeer xarij iyo dhibaatuu dareemaya waayo wadankiisii meel aan ahayn buu joogaa isagaa isku mashquulsan oo si gaara isugu jeeda waxa dantiisa ah buu ku dadaalayaa dadka kalena inta badan waa ka nabadgelayaan waayo gardarro garab og maaha oo nin cid markaa meeshan uu iskaga hadlaynayo garab ku leh maaha had iyo jeer dantiisa iyo umuurihiisu ka maamushaa dabeedna wuu iskaga tagaa sida aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil markaa saxaabiga uu kula taliyey ibnu cumar waxaad noqotaa adduunyada dhexdeeda mid waageeni ku ah mid meel aanu u degaanahayn joogo oo kale noqo waayo kaasi intuu danihiisa iyo wixii anfacaya ka qaato ayuu iskaga tagaa ama sidii qof waddo ka tallaabaya oo kale arrinkaagu ha noqdo marka qaabkaasi ahaw buu yihi nebigu sala allahu aleyh wasalam marka nebigu diinta cidda xaqa ah ku sugan ee sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam soo noolaynaysa akhiru zamaanka wuxuu tilmaamay inuu gariibkaasoo kale la mid yahay oo cid kastaaba bulshada badankeedu ay la yaabayso oo inta badani la yaabayso oo is odhanayso qofkani waa noocma sidaa aawadeed ayaa bacdu ahlilcilmi waxa ay tilmaameen mathalan xadiiska sida ibnuqayim aljawsiya oo kale madaarij usaalikiinkaba uu ku tilmaamayo xadiiska sataftariqu ummatii calaa halaasin wa sabciina firqa kulluhaa fi naar ilaa waaxida iyo xadiiskani inay iswaafaqsan yihiin oo isku ujeeddo qura sheegayaan marka nebigu leeyahy sala allahu aleyh wasalam ummadaydu waxay u kala baxaysaa saddex iyo toddobaatan firqay u kala baxaysaa dhammaan waa helu naar mid qura mooyaane midaasina waa man kaana mila maa ana calayhi lyawma wa asxaabii waa qofka markaa ku sugan mathalan waa qofka masalan ku sugan hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam marka xadiiska mathalan tilmaamaya bada-a alislaamu gariiba wasayacuudu gariiban kamaa bada iyo mathalan xadiiska sataftariqu ummati calaa salaasin wa sabciina firqa mid kastaaba wuxuu sheegayaa qofka ahlulxaqa ah ee nebiga iyo sala allahu alayh wasalam saxaabadiisu siday ku sugnaayeen ku sugan qofka noocaasiya bulshada wax yar inuu ka yahay oo saddex iyo toddobaatan markii loo qeybiyey meel buu ka noqday marka kalena waxa weeye waxa uu ka yahay sida waageeni oo kale ayaa lagu tilmaamay sidii markii muslimku uu soo bilaabmay ee islaamnimadu bilaabantay ee nebiga marba axad rumaynaya iyo wax la mid ah oo ay si yar si yar isaga daba imanayeen wakhtiyo badan ay markaa qarsanayeen diintooda oo waxa weeye ay ahayd in masalan dee ay waageeni noqdeen ilaa maa halkii ay u dhasheen ay ka hijroodeen oo ay madiine qabteen marka waxaad arkaysaa sida adduunyada uu nebiguba sala allahu aleyh wasalam ibnu cumar uu ku yidhi marka kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil mathalan waxaad noqotaa adduunyada sidii mid gariib ah oo waageeni ah oo tacab uun u dhaqaaqaya waxa weeyaan noqo oo wuxuu iminka isugu sii dhejiyaa halkan aanay jirin oo aan waddankiisii joogin ama sidii qof wadda ka gudbaya oo kale marka xaqiiqatan waxaynu leenahay wakhtiga ay sidaa arrintu weliba usii adag tahay way ka duwan tahay way ka duwan tahay nebigana sala allahu aleyh wasalam qadarintiisa iyo sunnadiisa ku dhegisteeda fii wakti araqaa fii wakti arakhaa iyo wa fii wakti ashadaa'id iyo wa xaali lgurba waxa weeye in badani way mathalan qaybi siday tahay bay u raacayaan oo waa sidaa aynu bulshada ugu yeedhayno qaybina marleyba way ku xadgudbayaan ama ha ugu xadgudbeen si ka gaabin ah oo nebiga xaqiisi ay ka gaabinayaan ama si ku xadgudbid ah oo nebiga markaa meel aanu lahayn ay gaadhsiinayaan marka innagu waxaynu rabnaa oo kuna baaqaynaa alwasadiya waa dhexdhexaadnimo oo dariiqa tooska ah waayo nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood quluw iyo xadgudub bay ku sameeyeen oo sunnadiisii may raacine way dhaafiyeen oo mathalan nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ka ictiqaadiyeen ama ka rumaysteen waxaanu ahayn sida inay yidhaahdaan nebigu makhluuq la arko waa kii ugu horreeyey ama yidhaahdaan nuur baaba laga abuuray ee bani aadamka dhoobada laga abuurayba kama mid aha ama ay yidhaahdaan khalqigaba wax kale looma abuurin ilaa maa liajlihi mooyaane ama ay ka dhigaan gheybka iyo waxyaabaha maqan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyi aanu ugu soo gudbin inuu og yahay oo gheybka uu og yahay ama inuu waxna anfacayo waxna markaa dhibayo biduuni idnin min allah iyadaanu xag alle wax idana ka haysan ay sidaa markaa ka rumaysteen oo ay u arkeen inuu isagu dhib iyo nafci geysan karo oo bani aadamnimadii ay dhaafiyeen qaarkoodna waxay istaageen dhinaca kale oo iyagu nebiga iyaguna way baksiyeenoo hoos bay u dhigeen halka kuwani martabadiisii dhaafiyeen ayay iyaguna hoos u dhigeen oo qaab jufaannimo ah oo waxa weeyaan engeg ah oo aan habboonayn bay kula yimaadeen oo waxa ay sameeyeen inay waxa weeye mathalan a'immadooda oo kale ay ka door bideen sida raafidada oo kale waxa weeyaan mathalan ina lia'immatina maqaaman laa yabluguhu nabiyun mursal walaa malakun muqarab cibaaradii ay odhan jireen a'immadayadu waxay gaadhaan oo martabadoodu ay tahay meel aan nebi lasoo dirayna gaadhin malag muqarab oo alla dhoweeyeyna aanu gaadhin intaba way ka sarreeyaan martabadaanay gaadhin bay gaadheen waa raafidada oo waxa weeye nebiga sala allahu aleyh wasalam ku xadgudbayo raba kuwooda inay cismo siiyaan ay haddaan ambiyada iyo malaa'igtaba way kaga sarreeyaan sidaasi leeg suufiyada baadiniyada ah ee waxa weeyaan imtixaaman iyaguna waxay sheegaan dad ay awliye ku magacaabaan iyo aqdaab iyo dad ay ku magacaabaan inay waxa weeyaan mansiladooda ka kor qaadaan oo nebiga sala allahu aleyh wasalam dhaafiyaan oo ka sarraysiiyaan bal wakhtiyada qaarkood ilaahay dhaafiyaan subxaanahu wa tacaala oo aada arkayso iyagoo odhanaya masalan haddii loo yeedho weli hebel waad badbaadi laakiin mar baad ilaahay u yeedhan gaadhay oo arrintaadu ay waxa weeyaan sigan gaadhay ee markaad mar u yeedhatay weli hebel ayaad badbaaday ama waxa weeyaan magaca ilaahay lagu duuli kari maayo e ka waxa weeyaan weliga iyagaa markaa ku xambaaraya oo lagu duulaya iyo waxyaaba noocaasiya marka xaqu labadaasibu u dhexeeyaa oo waxa weeya nebiga sala allahu aleyh wasalam basharnimadiisa iyo inuu bani aadam yahayna looma diidayo ilaahay maqaamka uu gaadhsiiyey ee uu yahay sala- sayidu waladi aadam walaa fakhrana laga hoosaysiin maayo martabada uu alla gaadhsiiyey oo ah ilmo nebi aadam inuu sayidkooda yahayna laga hoos marin maayo marka ikhwaani sida quri aynu ku badbaadaynaa ee ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu inagu adkeeyey ee si badan inoogu tilmaamay waa nebiga sala allahu aleyh wasalam inaynu xadhigiisa qabsanno waayo dariiq kale oo lagu badbaadayaa ma jirto dariiqa janno lagu tegayo ee naarna lagaga badbaadayaa waa nebiga sala allahu aleyh wasalam waddadiisa in la qaato kullu ummatii yadkhuluuna aljanna ilaa man abaa ummadaydu say u dhantay jannaday gelaysaa ilaa maa mid iska diida mooyaane waman ya'baa yaa rasuula allah oo rasuulkii allow jannada yaa diidaya man adaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa qofka waxa weeye i adeecaa jannada ayuu gelayaa waayo man yudic arasuula faqad adaaca allah qofka waxa weeye rasuulka adeeca allow adeecay marka qofka i adeeca jannaduu gelaya waman casaanii faqad abaa qofka i caasiyaana waxa weeyaan dee isagaa iska diiday jannada cidna yuu eersanin marka waxaa wax laga xumaada ah bulshadeenna in badani wakhtiyada iska shadaa'idda iyo dhibaatadu ay jirto in laga yaabo inay waxa weeye bidac iyo balaayooyin ku ordaan oo qofku midba meeshii ay arrintu la marto uu ka bilaabo oo a'immada qaarkood waxyaabihii ay ka digi jireen ee masalan ay tilmaami jireen inaan laga faa'iidin wax ka daran iyagu inay ku dhaqmayaan xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa badlulmaacuun fii fadli daacuun safxadda saddex boqol iyo sideed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan markaa dabcadda daarulcaasima biriyaad waxa uu tilmaamay kulanka loo kulmayo marka umuuraha wabaaga iyo daacuunka iyo waxyaabahaasi kulanka loo kulmayo kamaa fi listisqaa sida roob doontoo kale loogu soo kulmo ee banaanada loo bidca loo baxayaa waa fa bidcatun xudithat fi daacuuni alkabiir bidimishq waxa weeyaan waa bidco lagu soo darisiiyey daacuunkii weynaa ee dimishqo ka dhacay sanadkii toddoba boqol afartan iyo masalan sagaal toddoba boqol afartan iyo sagaal waa arrintii markaa daacuunkii weynaa ee dhacay ayaa waxaan akhriyay buu leeyahay juska almanjibi mambiji caalimkii mambiji la odhan jiray markii uu diiday mambiji ciddii sidaa u soo ururtay markii dambe ee ay qaabkaa sameeyeen ee ducaanu u baxnayo nooca ay yeeleen waxa uu tilmaamayaa in daacuunkii kaga daray oo uu tilmaamayo markaa mambiji caalimkaasi inuu ahaa qabla ducaa'ihim akhaf intaanay ducadan iyo hawshan la iman mid sidan dhaamay oo ka fududaa taa macnaheedu maaha in ducada la fudaydsanayo adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado waana waxyaabaha ugu qiimaha badan leh ee wakhtu shadaa'idka lala yimaado bal muslim iska daaya gaalada ilaahay subxaana wa tacaalaa caasiday wakhtigay adkaato arrintu in badanoo ka mid ahi alle way u soo noqdaan oo qodobkaa way uga soo noqdaan yacni si dhababa alle u rumaynine qodobkaas way u soo noqdaan oo way isu dhuldhigaan oo ducada arrinkeeda in la fudaydsanaya maha laakiin wuxuu diidayaa waxaan cinda salaf laga oqoon oo ummaddan qeybteedii hore wuxuu yaqaanay aanay ahayn midda kale la rabay marka xanuunka iyo dhibaatada noocan ay dhacdo xanuun faafayana yahay dee in la kala durko ayay wixiiba meel isugu soo urureen dhibaatadii ka dhacday wuxuu leeyahy intii horaaba la qaatay waxa weeye markii dambe arrintu faraha ayay ka baxday sidaas si lamida ayaa xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxa uu tilmaamayaa isaguna markuu arrintaa hore tilmaamay daacuunkii ugu horreeyey qaahira masalan ka dhacay toddobiyo labaatankii sha bisha rabiicul aakhir ee sanadkii mathalan saddex iyo soddon iyo sideed sideed boqol iyo saddex iyo soddon sideed boqol iyo saddex iyo soddon wuxuu ahaa buu yidhi tirada dhimanaysay duuna arbaciin afartan wax ka yar baa dhimanayay buui qaahira afartan wax ka yar baa dhimanayay iyaguna kaaga daranta e sidii oo kaley bannaanka ugu baxeen buu yidhi saxraaga iyo bannaankay u baxeen afartii jumaad ul uulaa ayay u baxeen buu yidhi kadib markii loogu dhawaaqay saddex maalmood inay soomaan sidii roob doonta ayaa la yidhi buyi saddex maalmood sooma saddex maalmood kadibna waa inoo bannaanka awal afartan bay arrintu maraysay kun kor bay u dhaaftay buyi maalin kasta lagama faa'iidin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam sida uu quluubteenna u daweynayey ee xaqa ugu caddaynayey ayuu wixii ina dhibaya fi dunya waalaakhirana inuugaga digay oo masalan cudurrada faafa waa uu diiday in masalan si yar laysu dhex galo fira min almajduum firaarka min alasad waxaad uga carartaa qofka judaamka qaba isagoo qura maahe waa qof kastoo xanuun gudbaya wata eh sida aada libaaxa uga cararayso taa macnaheedu maaha qofku inuu tawakalka ka tegayo ilaahay uu tala saaranayo waayo tawakalku waa akhdu alasbaab maca hiqati billah waa in waxa weeye ilaahay aada tala saarato oo ilaahay ku kalsoonaato oo rumaysnaato wixii kugu dhacaya inaanay ku seegeyn wixii ku seegayna wax kugu dhacaya marnaba inaanay ahayn laakiin bishardi waa inaad asbaabta qaadataa asbaabta waa inaad qaadataa oo soomaaliduba waa kuwa yidhaahdaa waxa weeyaan saddex alle waa awoodaa kaamase yeela bay yahdeen allahayow camal falan maayahay cadaabin waxaynu u camal falanaynaa ee sunnada isugu boorinaynaa ee bidcada isagaga digaynaa waa inaynu rabbi raalli noqodkiisa gaadhno jannadiisana uu inagu galladaysto marka waxay yidhahdeen alla kaa yeeli maayo allahayow camal falan maaye iska kay jannee waayo taasi markaa duruqdii iyo uu ambiyada la soo diray ma aha wadooyinkii ambiyada uu la soo diray mid ku toosan ma aha oo dariiqoodii arrin haysa maaha ilaahay kownkan wixii uu kuu keenay maaha wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun jin iyo insiba ilaahay wuxuu u keenay inay isaga waxidaan oo keli yeelaan oo u cibaadaystaan marka qodob saxa ma noqonayso waa midda kale eh allahayow bay yidhaahdeen masalan markaa xoogsan maaye xoola isii allahayo waa iska fadhiyayaay adigu xoolaha igu soo qub oo xoolaha waxa weeye iska kaysi anigu xoogsan maaye wuu iska fadhiyayaay taasina arrin saxan maaha waa alkay ka yaadaan xag la laaban xoola kuma yimaadaan nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa inagu booriyey low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli haddii aa alle u tala saaranaysaan tala saaradka dhabta ah ee xaqa ah waxa weeyaan sida ay shimbiruhu u tala saartaan mathalan waxay ka lahdaa masalan wuxuu idii arsaaqi lahaa kama yarzuqu dayr la razaqakum kama yarzuqu dayr wuxuu idii arsaaqi lahaa sida uu markaa shimbiraha u arsaaqo maxaa yeelay iyadoo uur maran bay ka lahdaa iyadoo dheragsanna waa soo carowda marka meeshii ficil baa loo baahan yahay ficil baa loo baahan yahay in lala yimaado marka rabbi ou xoogsan maayo oo shimbirtaana arrinkaygu waa ka hoosinaya wa iska fadhiya anigu waxba raadsan maaye xoola iska kaysi arrin saxan maaha tawakal maaha waa tawaakul waa qofkii oo sababkii ka tegey lehna rabbi baan tala saaranaya macnaha waa arrin aan sax ahayn qodobka saddexaad ay yidhahdeen alla kaama yeelo waxa weeyaan bay yidhahdeen inaad taahid allah ayou guursan maayo hay goblamin alla waa awoodaa ubad inuu iska khaasiiyo laakiin dariiq buu alla u jaaxay subxaana wa tacaala oo ah shaksigu inuu guursado oo ubadka dariiq xalaala ku raadiyo laakiin rabbi ou guursan maayo hay goblamin arrin saxa maaha marka waxaa loo baahan yahay arrintaana aynu ka tilmaamaynaa imaamkuna markaa xaafid ibnu xajar alcasqalaani uu tacliiqinayaayoo diidayaa dariiq bidco ah oo hadyigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka soo horjeeda in najaax iyo khayr iyo wanaag laga raadiyaa arrin saxa maaha ducada adiga oo sunnada nebigana qaata ee in la kala durko marka xanuunka iyo dhibaatadu jirto ah ayay kuu bannaan tahay laakiin wixiinaba mid bukiyo mid kaleba xaggaa inoo saara oo garoonkaa isugu keengeeya waxa weeyaan waa hadyigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waa khilaafsanta marka ducadaasi duca bidco ah oo dariiqii toosnaa seegan bay noqonaysaa waxaa sidaasi oo kale ah in la cuskado riyooyinka iyo waxyaabaha lamidka ibnu abi jamra iyo waxaad arkaysaa isagoo oo tilmaamaya ama bukhaariga in la akriyo masalan inta lagu riyooday iyo cumdatul axkaamka iyo umuuro lamida culimo badanoo noocaas sheegaysa oo dariiqa tasawufka ilamaa qaarkood ay yidhaahdeen mathalan ma quri'a fi shiddatin ilaa furijat macnaha bukhaarigay sheegaysa ibnu abi jamra yidhi laguma akriyin wax dhibaato oo jirta bukhaari laguma akriyin ilama haddii lagu akriyo dhibaatada waa la faydaa yani arrin saxa maaha waxay rabaan inay yidhaahdaan waa camal wanaagsan oo bukhaari in la akriyaa waa camal wanaagsan de waayahay markuu camal wanaagsan yahay in muslim la akriyaa miyaanu camal wanaagsan ahayn ama kutubta kale sunanta la akriyaa ama qur-aanka ilaahay oo intaba ka mudan la akriyaa maxaa keenay haddii bukhaari la akriyo kun iyo labaa boqol iyo labaatan jeer baan jirrabayo waxa weeye markiiba biririx bay yidhaahdeen wixii lagu akriyey yani qodob saxa ma aha waayo arrinku ma aha sabab sharci ah oo daliil gaara tilmaamay maaha tajrubana arrimaha noocaasi oo kale ah laguma ogaado oo arrin aad odhan karto ilaahay oo shifaaga sidiisa kuu siiyey kitaaba hebel bay ku lamaan tahay oo markaa wax gaarahoo tusinayaana aanay jirin waayo ka hor maxay ku lamaanaan jirtay arrin saxa maaha marka waxay noqonaysaa sabab wahmiya oo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisu la kulmay oo dabadeedna cid lagu jirabayo oo lagu intixaamayo marka runtii arrin fiican ma aha wakhtiga shadaa'idda in waxa weeye intaasoo umuurood oo khaldan la sameeyo qaarkood markay xanuunsadaan waxa weeye dariiqo aan saxnayn ama isticaanatu biljin jin la adeegsanayo ama waxaa la yahdaa markaa fooxiso iyo faaliyo iyo dad loo tegayo ama waxyaabo noocyo kale ah oo aan fiicnayn marka qofku xaaladdu adkaato halkii laga rabay markay adkaato inuu sunnada kusii adkaado ayaa laga yaabaa qofkii inuu ciiro marka runtii waxaynu leenahay wakhti midan aynu ku jirnay maalmahane adag ee xanuunada iyo dhibaatadu jirto walaalayaalow sunnada aan ku toosnaano aynuna iska ilaalino waxyaabaha sunnada nebiga ka soo horjeeda sala allahu aleyh wasalam oo ah asbaabtii masalan in la diido in la qaato qofkuna isagu meel kale istoocsado oo isagu wax kale isku akhriyo ama waxaani gaaladu ku dhacaa qadarka ilaahaya xanuunada gaal iyo muslim waa loo siman yahay ciduu u gaar yahay ma jirto ama waxa weeyaan mid yidhaahdo anaaba daweynaya isagoo wax allaaliya wuxuu hayaa aanay jirin adilada caamka ana caamnimadkeeda loogu dhaqmaa marka imanka lagaa leeyahay qur-aanku waa shifaa laa shaka waa shifaa wuxuu shifaa ka yahay gaalnimada iyo shirkiga inuu kaa daweeyo iyo macaasida iyo bidaca inuu kaa daweeyo iyo xanuunada kale badaniga inuu kaa daweeyo intaba shifaa buu u yahay marka isagoo aan adiga sunnadii toosnaydba kugu toosin oo laga yaabo bidac iyo balaayo inaad ku sugan tahay inaad aayaddiina leexiso oo ka dhigto jidhka oo qura iyo cudurrada oo qura in looga jeedo aayaad gaaraho adigu aad faraha ku tiltilmaantay oo si gaara isaga xulatayna aad tidhaahay tanaa cudur hebel daweynaysaa biduuni xujatin walaa burhaan yacni arrin fiican maaha marka runtii waxaynu u baahan nahay waktiga ummaddu ay dhiban tahay ee masalan a'imada qaarkood ay tilmaameen dacal kastoo loo irkado in masalan dhibaato ay imanayso oo qofkii sunniga ahaa uu dhib la kulmayo ghariib uu noqonayo wakhtigaasoo kale weliba in lagu sii adkaado sunnada ayaa habboon waxyaabaha ahlulcilmigu ay aada ula yaabaan ee masalan shaatibina uu yidhi qof kasta oo caalim ah ama ahlu sharaf oo la qiimeeyo caalimkaasi wuxuu tilmaamay wax ka mida baa soo gaadhay ama dee dhammaanba waa la kulmeen waxyaabaha ahlulcilmigu ay aada ula tacajabaan a'imadii sunnaduna fii jamiici alasmaan aada arkayso mid kastaaba wakhtigiisii inuu yaabanaa ilamaa saxaabadii abudardaa xitaa uu yimi isaga oo aada iyo aada u cadhaysan umudardaa uu yimi waxaan ku yidhi bay tii ma aqdabak maxaa kaa cadhaysay cadhadan maxaa kugu kalifay dabeedna waxa uu tilmaamay faqaala wallahi ma acrifu min ummati muxamed shay-an ilaa anahum yusalluuna jamiican wallaahi inaanan ummadda nebi maxamed waxba ka fahmayn oo waxba ka garanayn ilamaa inay tukanayaanun mooyaane dhammaantood salaaduma ka fahmaya maalintaa wuxuu lahaa dhammaantood waa tukanayaan laakiin maanta in yaroo ka midaa tukanaysa ee bal intii badnayd waxaa laga yaabaa inaanay tukanayn weliba wakhtiga xitaa arrinku adag yahay oo ay ahayd falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu markii ba'siga iyaga iyo dhibka yaga yimi may annaga markaa isukaya dhuldhigaan marka waxyaabaha aada loola yaabay aimada sunnaduna in badan fii kutubihim isku dul taageen waxaa ka mid a iyadoo intaaba ilaa saxaabadii laga soo bilaabo ilaa taabiciintii ilaa taabici inta aimada sunnadu mid kastaaba lahaa maanta ghariibnimada iyo xaqii iyo sunnadii wakhtigeedu ugu adeeg badan yahay oo dadkii ka fogaanayaan waxyaabaha aada loola yaaba waxaa ka mid ah imaamkii weynaa ee cabdiraxmaan ibnu bada alxaafid raximahu llahu tacaala raxmatan waasica markii uu ka xikaayoonayay naftiisa iyo ehelkii zebanka uu la noolaa hadal aada u la yaable buu yidhi oo aimada sunnada aada u soo jiitay aimo badanna ay tacliiqiyeen oo mid kastaaba yidhi ka warrama hadduu zebankeenan ogaan lahaa ama xaalaadkaa uu sheegayaa innagayna haysataa uu yidhi waxaa ka mid ah waa hadal waxoogaadi oo ma doonayo inaan dhammaystiro ee si yaroo kooban baan aan u tilmaamo cajibtu min xaalii fii safarii wa xadarii maca alaqrabiina minii walabcadiin walcaarifiina walmunkiriin waxa uu tilmaamayaa arrinkayga waan ka yaabay iyo xaalkayga wakhtigii safarka hadday tahay safarkaygii iyo negaanshiyahaygii dadkii igu dhowaa iyo kuwii iga fogaaba midaan garanayo midaanan garanaynba maxaa yeelay waxa uu tilmaamayaa maka iyo madi maka iyo khuraasaan iyo keyrkoodba amaakinta kuwii aan in badan in badanoo aan kula kulmay oo goobaha aan kula kulmay midii waafaqsan iyo midii khilaafsanba mid kastaaba wuxuu igu yeedhayay bu dadka aan la kulmayey goobaha kula kulmayey mid kastaaba wuxuu igu yeedhayey inaan isaga markaa waafaqo oo raaco waxa uu leeyahay una rumeeyo una markhaati kaco haddii aan arrintaa iyada ah u rumeeyo sidiisa aan u qaato uu leeyahay xaaladda iyadaa soomaaliya muwaafiqan buu igu magacaabayaa buui mid marka aanu is ogol lahay oo saaxiib ah oo wanaagsan muwaafiq buu igu magacaabaya haddii aan xaraf qura ka beweecdo oo aan ku khilaafo xaaladda noocaasiya mukhaalif buu igu magacaabaya buui haddaanu wax yarba isku qabanno anadasa kale oo fiicantay lakin dhowrkaa masaladii waxbaa kaasi ah mukhaalif buu igu magacaabaya haddaan mathalan aan kitaabka iyo sunnada usoo daliishado markiiba waxaad arkaysaa isagoo kuleba khaariji baa tahay haddii aan xadiiska u daliishado masalan tawxiidka oo tawxiidka akriyo wuxuu igu magacaabayaa buyi mushabih mushabih buu igu magacaabaya had yeeshee ahlu sunnaha mushabihiin waa lagu magacaabaa iyada oo ahlulbidacu ay rabaan inay ceebeeyaan marka adigu saasuu usoo waday haddii mathalan aan iimaanka ka hadlo waa murji haddaan ru'yada ka hadlo saalimi haddaan acmaasha ka hadlo qadari maantaba wuxuu yihi meeshii aan u weecdaba waxbay igu magacaabaya ilamaa uu markii dambe yidhi ghurbatulislaam buu sheegaya islaamku sida uu hariib u noqday ilamaa uu markii u dambeysay yidhi waxay markay waxay akhrinayaan buu yidhi oo igu magacaab marka xadiista nebiga sala allahu caleyh wasalam ayay igu magacaabayaan wixii hawadooda iyo masalan ay ka jeclaystaan magacyadaa mid ka mid ah iyagoo xujaysanaya waxaad arkaysaa xadiis nebi buu soo deliishanayaa siday ahayd si aan ahayn ayuu wadaayo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo markaa khaariji baa tahay bidaliili kada wa kada haddaan waafaqo qaarkood kuwa kale ila colloobaya haddaan waxoodaba qaab siyaasad iyo mudaahano ah aan kula dhaqmana ilaahay baan cadho gelinayaa buuyidhi markuu hadalkaa soo waday midkoodna dabeed aniga ilaahay xaggiisa waxba iga tari maayo ayaa wuxuu yidhi wa inii mutamassikun bilkitaabi waassunna wa astakfiru allah aladii laa ilaaha ilaa huwa wahuwa algafuuru raxiim anigu kitaabkiiyo sunnadaan haystaa ilaahayna dembi dhaaf baan weydiisanaya allahaasaan alle kaloo xaq lagu caabudaa jirin isaga mooyaane ilaaha dembi dhaafka badan le naxariista badan laan usoo noqonaya meel aan ku baxsanayaa ma jirto meel aan ku baxsanayaa ma jirto sidaasi leeg markii uu tacliiqinayay masalan shaatibina ictisaamka kitaabkiisa isaguna waxa uu tilmaamay masalan xaalad xaaladaa shabahda oo kale isagana inay ku dhacday oo uu leeyahay masalan markii shay masalan xaqa aan sheegaba waxbay igu magacaabayaan mararkii aan ku idhi buu yidhi war salaada jamacaa dabadeed ducada joojiya oo kelikeli u ducaysta markiiba waxay igu magacaabeen buu iyo igu yidhaahdeen wuxuu leeyahay ducadu waxba ma anfacdo xalaaliya waxay taraysaa ma jirto hadda hadda ma u odrhan ee war hay-adan ijtimaaca ee qaabkan kulanka ee salaada dabadeed iska daaya buu leeyahay markii waxa weeye aan idhi buu yidhi masalan khulafaa uraashidiinta khudbad kastoo jumcaan akrinaya inaan ku daro kuma qasbani oo waxa weeyaan dee raatib iskaga xidhan maaha markaana waxay igu magacaabeen buu yidhi raafidi bay iga dhigeen oo nin la colloobaya saxaabada nebiga hadda wuxuu yihi saxaabadii nebiga waxba kama sheegin ee waxaan leeyahay arkaanta khudbadda dee kama mid ah oo halkan mar kasta inaan ku daraa muhim ah a'imada ducadooda sidaasi leeg mar kasta inaan ku soo daro war waaba khaariji kana oo waa ku baxaya oo bijawaasi khuruuj alaima iyo waxbuu malaa qabaa intaasoo meelood bay marba dacal iga dureen buu yidhi marba waxbay ii dureen oo haddaan idhaahdo war sidan iyo sidan yeela ama masalan awliyada ilaahay u duceeya oo qabrigooda waxaana ka wadaan ka daaya oo sidan yeela waxay odhanayaan buu yidhi awliyada ilaahay buu la col yahay marka waa dhibaatada muujinaysa bada-a alislaamu gariiban wa sayacuudu gariiban kamaa bada islaamku waxa uu ku bilaabmay qaab waxa weeyaan waageeninimo ah sidaasi baanu ku gabagaboobaya arrinkiisu oo waageenigaasu ahaanaya oo saasuu ku noqonaya marka runtii waxa mudan ikhwaanii wa akhawaati fillaah inaynu sunnada nebiga qabsanno sala allahu aleyh wasalam una qabsanno salafu hadihi alumma siday u fahmeen maalmaha dhibaatooyinku jiraanna sunnada lagu toosnaado oo rabbi la baryo oo loo cibaadaysto oo waxyaabaha kale ee fekerkeenna aynu ka doonay ka keenayno iyo dabeecadaheenna inoo gaarkaa aynu iska dhaafno oo aynaan ku daalin taasi baynu ku liibaanaynaa fahamka salafu hadihi alummana waxaynu uga jeednaa sida bacdul a'imaba ay caddeeyeen saalix xusindi oo kale iyo uu caddeeyey iyo a'immada la midka ah waxaynu uga jeednaa wixii saxaabadu ku kulmeen inaynaan khilaafin waayo haddii kale waxaynu noqonaynaa mutawacaduuna fi nnaar kuwa naar loogu goodiyey waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmu'miniin nuwalihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasa'at masiira marka jidka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa inaynaan khilaafin oo hortuu wixii saxaabadu ku ijmaaceen waa inaynaan khilaafin ee waa xuja ee aynu raacnaa wixii ay isku khilaafeen ee qowl iyo laba iyo saddex iyo intii ay doonaan ha ugu kala baxeena ay isku khilaafeen khilaafkooda waa inaynaan ka gudbin ee khilaafkooda mid ka mida waa inaynu adilada ku rajaxnaa oo aynu markaa raacnaa waayo xaqu iyaga kama baxayo zamankoodii xaqii lagama waayin intaa qowli ay la yimaadeen waa inaynu ku gaabsannaa oo mid ka mida doorannaa oo bilxuja alburhaan ku doorannaa wixii ay ka aamuseen ee ka soo gaabsadeen ee casrigoodii aan mutacaaraf ahayn oo wax la yaqaanay ahayn tan noocaasiyana waa inaynaan u gudbin maxaa yeelay marka bicilmin waqafuu wabiban- wabibasarin naafidin kafuu maxaa yeelay cilmi bay isku taageen aqoon iyo cilmi bay ku gaabsadeen aragti xeel dheer ayaanay ku soo go- go- koobsadeen oo ay waxa weeye ku gaabsadeen marka waa inaynaan dhaafin oo wax casrigoodii aan la oqoon aynan ummadda diin uga dhigin usluubka iyo qaabka iyo qawaacidda istidlaalkooda ay adilada u xujaystaanna waynaynaan ka gudbin sida aawadeed baa imaamkii weynaa ee shaaficiga ahaa sacad ibnu cali abi qaasim usanjani nadmigiisa raa'iyada ee qayimka ah laba beyd buu arrinta noocaasiya ku tilmaamaya wama اجtamacad fiihi saxaabaة xuja wa tilka sabiilu اlmu'miniina liman sabr wama lam yakun fii casrihi mutacaarafa wa jaءa bihi man bacdahum rudda bal zujir waxa uu tilmaamayaa maثala wixii saxaabadu ay ku ijmaaceen waa xujo taasina jidka mu'miniinta iyo sunnada aynu leenahay hala raaco weeye liman sabr ciddii jir rabtay waa jidkii muminiinta waa kaa wamaa lam yakun fii casrihim mutacaarafan wixii casrigoodii aan la oqoon ee wax la yaqaanay aan ahayn ee ay cid iyaga ka dambaysaa la timi bal jaaa bihi man bacdahum rudda bal zujir waa la radinayaa buy waana lagu celinayaa oo waa lagu zajrinaya waa wax lagu celinayo oo laga diidayo man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa rad qofka la yimaada salafu hadihi lumma wax aanay diinta la iman ee ummadda damca inuu yahdo dariiqaasi baa ka fiican koodii qofkaasi waa marduud waana calaa khilaafi sunna ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa ha ina waafajiyo hana inaga dhigo kuwii dariiqa xaqa ah masalan ku dadaala sunnada nebigana soo nooleeya sala allahu aleyh wasalam hana inaga yeelo kuwii gurbada iyo masalan waageninimada iyo dhibaatada kollay dadka ahlu sunnaha meelo badan ku haysata iyo si si guudna dadka muslimiintaba iyadoo ay isku khilaafayaan xaalaadka iyo meelaha ay joogaan iyo zabinada iyo waxyaabaha la midka ah ilaahay subxaana wa tacaala ha ka faydo hana inaga dhigo kuwii jannadiisa uu ku manaysto naartiisana uu ka badbaadiyo intaasi baan kusoo koobayaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته